haatanna magaalada kismaayo qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa xalay fiidkii ka dhacay qow maqaaxiya oo ku taala magaalada kismaayo halkaasi ay ku sugnaayeen dad shacaba iyo ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland qarax ayaa la sheegay inay ku dhinteen laba qof oo shicib ah toban kalena ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland ayaa qaraxaasi ka hadlay siduu ku soo warroomaya wariyaha v o eda kismaayo aadan maxamed salaad
qaraxan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxa uu xalay fiidkii ka dhacay maqaaxi ku taalla xeebta qoryooley ee xaafadda farjano ee magaalada kismaayo halkaasoo ay ku sugnaayeen dad shacaba iyo ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland inta la xaqiijiyey laba qof oo shacaba ayaa goobta ku geeriyootay iyadoona sidoo kale ay goobta ku dhaawacmeen in ka badan toddoba qof sida uu v o a u xaqiijiyey jaamac axmed cali joofane oo ah afhayeenka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland
ayaa goob maqaaxiya oo ku taala xaafadda farjano gaar ahaana laanta qoryooley waxaa ka dhacay qarax ay ku aaseen kooxaha dhagarqabayaasha ah qaraxaasi wuxuu ka dhacay goob maqaaxi ah oo habeenkii dadka xaafadda iyo dadka deegaanka degan ay isugu yimaadaan ay ku caweeyaan waqti ku wada qaataan nasiibdara qaraxaas waxaa ka dhashay khasaare soo gaaray dad u badan shacab intaan hadda ognahay qaraxa waxaa ku dhintay laba qof oo qof ka mid oo caruur yahay sidoo kale waxaa ku dhaawacmay toddoba qof dadka qaraxuu gaaray ama dhibku gaarayna xoogoodu waa shacab waxaa ku jira wax dhanka dowladda ah saddex askari oo dhaawacoodu uu sahlan yahay oo dadka dhaawaca ka mid ah qaraxaasna laamaha ammaanku markay baaritaan ku sameeyeen kadib waxay ogaadeen inuu ahaa mid meesha lagu aasay oo ah miina meesha lagu sii diyaariyey waana dareemaysaayoo dee inta badan kooxaha nabadiidku marka ay qarax meel dhigayaan ama ay miino meel ku aasayaan waxay raadiyaan tiro dad ah ama dadka tiradooda inay badato hadda markaa qiyaas ku samaysay sawirka kuu soo baxaya in maqaaxi dad shacab ay fadhiyeen oo caruur fadhiyeen oo haween fadhiyeen oo dad kiile waaye fadhiyeen la qarxiyo oo abof toban qof ay wax gaaraan waad dareemaysaa inay naafeyn shacab ay tahay ciidamada ammaanka ee jubbaland ayaa bilaabay howlgallo la xidhiira sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen kooxihii ka dambeeyey weerarkaasi waxaana ay sheegeen in ay weli wadaan baaritaanada islamar ahaantana ay dib ka faahfaahin doonaan sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland jaamac jofane
tallaabadii koowaad oo ciidanku qaadeen qaraxa kadib waxay ahayd markii koowaad horta in la badbaadiyo dadkii dhaawac ahaa oo maadaama dad igbaxay ay meesha yeeleen oo ciidanku ay meesha tageen kadibna ay howlgallo iyo baaritaano ay sameeyeen marka tii koowaad oo lagu guuleystayo oo badbaadintii dadkii cisaalka la geeyo dhiig joojin loo sameeyo gurmadka degdega caafimaadka sameeyo waa lagu guuleystay ciidanka iyo dadkii xaafadda iskaashanayay ii baaritankana weli lama soo bandhigin laakiin ciidamadu howlgallabay ka sameeyeen aalka wax ka dhaceen ilaa xaafadaha ugu dhow oo dhanna howlgallada ilaa hadda howlgalla socdaa jira oo ciidanku ay ay ku dabagelayaan dhacdadii dhacday ayna ku raadinayaan raadkeeda meesha ku dambeeyey waa tahay marka qaraxan yaad u malaynaysaan inay ka dambeeyeen aadana umale ma gasho cidda shacabka xasuuqda ama dadka qarxisa ama maqaaxyaha shacabka masaakiinta joogaan miinoyinka gelisa waa la yaqaana waana cadowga al-shabaab marka hadday iyagu sheegtaan iyo haddii ay sheegan waayaan ba qaraxan mar kastaba waa qarax ay ka dambeeyeen kooxdaas al-shabaab sidoo kale jaamac axmed cali joofane oo afhayeenka wasaaradda amniga ee jubbaland ayaa ka hadlay sababta keentay in habeenadii u dambeeyey ay magaalada ka dhacayeen qaraxyo kuwaas oo dad rayida ay waxyeelo ka soo gaarayeen
habac intaan lasoo horumarin waxaa magaalada kusoo foolla doorashooyin waddanka dhanna waa og tahay xaalad kala guuraba ku jira xiliyadaana waa xiliyada kooxaan ay ismuujiyaan oo ay dhibaatooyinka badan ay geystaan xiliyadan oo kale waxyaabaha ay sameeyaan uma fiiriyaan target ama uma fiiriyaan cida ay la rabaan xiliyadana oo kale waa inay khasaare geystaan ama ay dadka u sheegaan inay meesha joogaan unbay xooga saaraan marka waxaan odhan karnaa waa falalna filcaari ah oo aan dadka niyad jebin doonin ciidamaduna si wanaagsan bay hadda howlgallada u sameeyaan oo dhammaan xaafadaha magaalada iyo goobaha magaalada laga soo galo iyo goobaha baraha hubinta ciidamadu habeenii maalin way way ka shaqeeyaan waddooyinkaana magaalada waxaa ka socda howlgallo dheeraad ah oo loogu diyaargaroobayo doorashooyinka iyo xaqiijinta amniga marka waxyaabaha yaryar oo markii hore la filinaynay inay dhacayaan maadaama kooxaha dhagartooda ay badan tahay oo ay maaragtay de markasta ugu taagan yihiin inay dhib geystaan waxaan rajaynaynaa in cashar laga barto dabagal saxana lagu sameeyo waxyaabaha fududeynaya in qaraxyadaasi ay maalmahan magaalada lagu arko maalmihii ugu dambeysay magaalada kismaayo waxaa ka dhacayay qaraxyo ay waxyeelo ka soo gaartay dad rayida balse ciidamada ammaanka ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku xaqiijinayaan ammaanka qaraxyadan ayaa waxay kusoo beegmayaan wakhti la filayo in mar kale jubbaland ay ka dhacaan doorashooyinka baarlamanka labada aqal ee la doonayo in dhowaan lagu qabto magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo